kadib laba maalin ka hor wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed oo ay kala fasaxday golaha deegaanka degmada bardaale khilaaf hareeyey maamulka degmadaasi ayaa maanta wasaaraddu waxay magacaawday maamul cusub oo kumeel gaar ah waxaana guddoomiyaha cusub ee degmada bardaale loo magacaabay cali wardheere dooyow oo horey usoo noqday guddoomiyaha gobolka baay cali wardheere oo aan khadka telefoonka degmada bardaale kula xiriiray ayaa muujiyey inuu ku faraxsan yahay xilka loo magacaabay islamarkaana xaaladda cakiran ee bardaale uu wax ka bedeli doono markan hore ka salaame atoosh runtii mayu ahaa mas-uuliyaddu bardaale may kumid ata degmooyinka gobolka bay marka iniana leen magaca oo malera guddoomiye oo kumeelgaare leensaada lasooti bardaale maamulki isnaaye oo la isqabsiyo intoy siyaasada oo isku intoy isna kujiya marka ini halan halan aragay marka ini ono toy beijing lasu bios maamul kale inti lanku dhiso lanki maamul faday maylaraayus dadkan kasima faday nagaloo leeg magacaawiyada ka faraxsana maadaama ana marwel bana diyaarin lahaa ini ana maybe edeeg baahan ini ana edeeg marka hore diyaarin lahay khilaaf xoogana ka jira degmada xaaladda aada ayay u cakirneyd maamulkii ma shaqaynaynin marka maxaad xaaladda ka bedeli kartaa wallahi walaagasdan may banagadaano walamoodi bedal hata dadye dib u heshiisiin la suubi waledi dib u heshiisiinti la suubi ay natiijada kubadiya ini aan taata ku meelgaaraan leeg magaca ku dhalati marka wali hata horten jeer may ba rajeene ini onay to jidki toosnayti lagaada iyo jidyo lahakanaga marka ubaadana maamulka oo hadana dadka dhan isku wada raacsiyin oo lan welba mayla raayusa dimigiisu iyadoo qaabka landhiso iskorko iskorko inhayna fayda dadka iskuwaafaqsiyin la dhisa markaas kubadireed doorashooyin la suubiyo konsolka iyo maylaraa doorasho suubiyo hadda natiijada kale kubadalka dhagam ya ya rajiye waa garta marka shaqooyinka ugu horeeyo ee ku qorshaysan inaad ka bilowdo degmada maxaa kamid ah de may waa meel maamul horta marka wareegto may waa ini wali baahanta baahada degmada ku jarta la qobada yaa iyo qorshaga qorshagana mayba waa ko gewelba qoyo oo madoora la qorsheeyo marka kan madoora in qorshaysan may kumid ahay ini degmadan infrastructure jes adiiba lasocota bii badan madaad oo ku birdaal maray afartankii bii kasocdeen may burburiyeen jididkii may burburiyeen fasiilaadkii meelogii iskooladii meel welbiga burburiyeen yo dib dib u dhiskaasi ini oo may leeraay la goboda number one ingata insha allah khilaafka hareeyey maamulka degmada bardaale ayaa soo noqnoqday waxayna arrintaasi sababtay in la kala fasaxo golaha deegaanka degmada bardaale mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo